جناتي جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم dhegaystayaal waa subax talaada ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay shanta bisha dulxaja sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo mas-uul ka tirsan maamulka ridada ugu magacaaban degmada beled xaawo ayaa iskuday dil ka badbaaday kadib qarax lagula beegsaday gudaha degmadaas wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa goob fagaaraha kusoo bandhigtay qanimadii mujaahidiintu ay kusoo furteen weerarkii taariikhda galay ee degmada ceeldheer kooxda ridada ayaa sheegtay in meydadka ay ka saaraysa qabuuraha iskuul bulisiya ee magaalada muqdisho xilli saraakiisha murtadiinta ay sii kordhiyeen dhulboobka ay ka wadaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaanka dhiriyow ee wilaayadaas mashquul ballaaran oo ku aadan kala iibsiga xoolaha nool ayaa laga dareemayaa suuqa degmada xagar ee wilaayada jubbada hoose xilli fooda ay nagu soo heesa munaasabadda ciidul adxaa khilaafka u dhexeeya maamul goboleedka ay shahaadaladirirka ah ee puntland iyo madaxda kooxda ridada soomaaliya ayaa sii xoogaystay iyadoona eedeen kulul ay warbaahinta isku marinayaan maamulka islaamiga degmada salagle ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowladdiiniya u soo gebagabeeyey kawaanleyda ku dhaqan degmadaas iska horimaad sababay khasaare nafeed ayaa maleeshiyaad ka wara tirsan murtadiinta ku dhex maray degmada qoryooley ee wilaayada shabeellada hoose
والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waxaad dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran mas-uul ka tirsan maamulka ridada ugu magacaaban degmada beled xaawo ayaa iskuday dil ka badbaaday kadib qarax lagula eegtay gudaha degmadaas ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen hoyga uu degmada beled xaawo ka degan yahay guddoomiye ku-xigeenka murtadiinta maamulka degmadaas sargaalka hadafka ah wuu badbaaday balse askari ka tirsanaa ilaaladiisa gaarka ah ayaa dhaawac culus uu soo gaaray xaaladiisana waa garaabo dhanka wilaayada baay waxay ciidamada mujaahidiintu weerareen isbaara maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay afaafka hore ee degmada bardaale oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay waxayna isbaaradu ahayd meel maleeshiyaadka murtadiinta ay ku dhibaateyn jireen dadka iyo gaadiidka safarka ah wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa goob fagaaraha kusoo bandhigtay qanimadii mujaahidiintu ay kusoo furteen weerarkii taariikhda gale ee degmada ceeldheer marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya iyadoo dhowaan cadowga allah si baan loogu jebiyey weerar casmin ah oo ka dhacay magaalada ceeldheer ee wilaayada galgaduud islamarkaana xerooyinkii cadowga ee halkaasi ku yiilay ay mujaahidiinta ka soo qanimaysteen qalabyo kala duwan iyo saaladii ciidin ee tiilay xerooyinkaasi waxay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud goob fagaaraha ku soo bandhigtay khaniimadii laga soo furtay weerarkaasi barakaysnaa ee lagu laayay maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugnaa degmada ceeldheera goobta fagaaraha ee lagu soo bandhigayay khaniimada kala duwan waxaa soo xaadiray salaadiin nabadoonno iyo waxgarada iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayada galgaduuda ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay suldaanka beesha wacaysle suldaan daa'uud xasan aadan isagoona maleeshiyaadka lagu soo qaldayo furimaha dagaalka ugu baaqay inay isaga baxaan safka gaalada maanta hadda waa loo jeedaa maanta waa loo jeedaa waxa meeshaan yaalla waxaa yaalla gawaaridii hadda dadka heer ceeldheer haddu ay aqoonsan doonaan oo nimankaasu ay wateen oo dowlad isku sheegaahu ay wateen hadda meeshaanay taallaa waxaa yaalla hubkoodii waxaa jooga hadda meeshaan raggii dhallinyaradee soomaaliyeed ee hadda meeshaan ku xirxiran ilxumadanoo kaleeto taalla meeshaan haddaanna waxaa la sheegu hayaa inay haddana haddana dad kale ay keenayaan dhallinyaro kale soo marin habaaminayaan xamar ka soo dirayaan waan guulaysannay oo allayna shabaab ay leeyihin guud ahaan waxaan u sheegaynaa shareeco ilaahay cid la dagaalami karta ma jirto marar badanna waad aragteen wax badanna waad waad aragteen dhallinyaradu way ogta dhallinyarada cusub waxaan leenahay marka yaa lagu qaldinaan leenahay sidoo kale waxaa goobta ka hadlay nabadoon xaajiroog oo ka mid ah nuqbada beesha wacaysane waa kuwan qashinka maaha lasoo dhoobay oo calaamaada hantidii maraykan soo siiyo yuhuudu soo siisa qoryihii waa kan hubki gaariyaashu waa kuwa cagafyadii inay difaaca ku qotaan loogu talagalay waa kuwa murtadkan ilaa yurub soo dhoofaayey oo reer wacayslo baabuurkiisii inta yeeloo raaxada maaha calilaahay ku cadaabi rabay ceeldheer waa ka baabuurkiisii war xasan shiikho ummadda soomaaliyeed hadlayn inaan ku leehay dalkaaga iyo dadkaagiyaad cuntay waxaad hadda ciidanku soo diraysa wax ceeldheer imaad ka soo jeedo meel kaloo tegi karta male meel lagaa rabana male mara doofaaroo dhan waa tan muujeedaa adinkoo soomaaliya see laydinkaga gadaa kuwan ilaahay rasuulkiisna laydinkugu diidaya waa calankii faransiiskaa layidhi waa kan faransiis xaa noogu galay war wax noogu jira maa jira annagu soomaaliyaan nahay xasan shiikhaa u shabaysan xasan shiikhaa u shabaysan intaasi kadib idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa mikrofoonka la naxqaaday bulshadii soo xaadirtay goobta lagu soo bandhigayay khaniimadii magaalada ceeldheer waxaan joognaa maanta qalimadii ceeldheer meel lagu soo bandhigay qalimadii ayu nuuc waa gawaaridii waa calamadii xumaayo daaquudka ahaayo maraykan lahaayo imaaraad lahaayo yuhuud lahay ayu nuuc raayo tawxiid ayaan ka haysanaa maantana bifadlillaah gacantayna ayaan ku jarjarna gacantaynana waa ku gubaynaa farxaddayna maanta lama xisaabi karo waxaan joogaa barta maanta qaniimada lagu soo bandhigay iyo askarta maleeshiyaadka murtadiinta ahaa waxaan u jeedaa qaniimo fara badan ayaan horteeda ugu jeedaa waraaqo fara badan ayaan horteeda u jeedaa oo ku qoran calanka daaquudka ah ee murtadiinta ah ee xasan guurguurte ilmaha dhallinyarada shacabka magaalada muqdisho ka soo waday qalimada ayaa maanta aragnay lagu soo qabtay degmada ceeldheer iyo maxaabiistii oo ooyinaysa ayaan aragnay maanta waa ku farxsana insha allahu tacaala ka fudud ayaan sugaynaa middaas kooxda riddada ayaa sheegtay in meydadka ay ka saarayso qubuuraha iskuul bulisiya ee magaalada muqdisho xilli saraakiisha murtadiinta ay sii kordhiyeen dhulboobka ay ka wadaan magaalada caasimadda faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya nuur cali warsame abuushayba kooxda riddada soomaaliya ayaa amar ku bixisay in lasoo fogo oo meydadka ku aasan qubuuraha halka loo yaqaano iskuol bulisiya ee magaalada muqdisho shir jaraayid oo ay halkaasi ku qabteen koox culmaa usuu ah oo ka tirsan kooxdii riddada ayay ehelada dadka ku aasan qubuurahaasi ku fareen in ay lafaha kala baxaan bashiir axmed salaad iyo cali wejiis oo ka mid ah culummada riddada ayaa sheegay inay waajib tahay in dhulkaasi laga bixiyo dadka ku aasan iyagoo ku andacoonaya inay kooxda riddada u baahan tahay dhulkani ayay xoguhu sheegayaan in kooxda riddada doonayso in qayb ka mid ah ay ganacsato ka iibiso halka qaybta kalena ay ku wareejin rabto dowladda riddada turkiga ehelada dadka ku aasan qubraha iskool bulisiyo ayaa loo qabtay toban maalin in ay kaga saaraan lafaha in quburaha iskool bulisiya dadka lagu aaso ayaa waxay soo bilaabatay tan iyo xilligii siyaad bare iyo wixii ka horreeyeyba iyadoo la og yahay inay ku aasan yihiin jenaraalo hore oo uu ka mid ahaa jenaraal salaad gabayre iyo xubno sarsare oo ka tirsanaa dowladihii daaquudka ahaa ee soo maray soomaaliya haddaba culamaa usuuga oo aan war la gabashalahan ku sheegay qubuuraha korkooda ayaa sida tan u hadlay maadaama ay sidaas tahay waxa waaye dhulkan hadda maanta aan taagannahay oo dawladdu ay mas-uuliyaddiisa leedahay iyo iyo yacni inay iyadu ay dalka ay dadka ugu adeegto sidaa daraaddeed muddo laga joogay lix bilood ka hor ayaa iyo dhowr bilood adigu shan bilood lix bilood ku dhow ayaa wasiirka awqaaftii diinta sheekh muxtaar roobow cali oo runtii nin culummaa oo aad u dadaalo nala soo xiriiray culummada uu wargeliyey in dhulkan dan caama maadaama uu yahay maqbarad ay ku jirto si khayri sharci dadka loogu aasay dowladdiina ay dan caama ka yeelan karto sidaa daraaddeed waxaan culummo ahaan aan soo jeedinaynaa in dhammaan dadka amwaaddooda ay meeshaan ku jiraan eheladooda ay ku jiraan dadkooda ay ku jiraan waxaa waajiba marka in dadkan dadkii iska lahay ay la baxaan lafahooda qadiyada ku saabsan dhulkan oo qubuur ahaan loo isticmaalay oo qubuur ahaan loo isticmaalay ayadoo aan iidan dowladeed loo haysanin oo dowladda xaggeeda ah oo dhulkan iyo deegaankan ay dowladdu u baahan tahay qubuuraha iyo dadka de ku xabaalanna in meel munaasab ah maaragta loo eego oo la geeyo waa shay runtii maaragtay xanuunkiisa leh laakiin hadda baahida ee dalka iyo danaha caamka ayaa keenahaya waxaa xusid mudan in laba bilood ka hor sidaan oo kale kooxda riddadu ay amar u soo saartay kaasoo la doonayey in dadka meydadkooda ay kula baxaan ha yeeshee buuqiisa waxaan kaga yimid dhanka dadweynaha ayay ka gaabsatay kooxda riddadu taasoo keentay in xilligan ay soo adeegsato culmaa usuuga mahadsanid abushayba maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowladdiinaya u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaanka dhiriyow ee wilaayadaas cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo diyaariyey dowladan oo loogu magac daray sheekh nuur macalin cabdiraxmaan allah ha u naxariiste shicaarkeeduna ahaa kun caaliman aw mutacaliman ayaa waxaa ka faa'iideystay ragga iyo haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanka dheriyow ee galbeedka wilaayada hiiraan dowladda oo socotay muddo saddex maalmood ah laguna baranayay duruus kala duwan ayaa waxa ay raggu ku qaateen masjidka jaamica ee deegaanka dheriyow halka gabdhuhuna ay ku qaateen markiska khadiija ah ee deegaankaasi qaar ka mid ah dadkii dowladda ka faa'iidaystay oo isugu jira waxgaradka deegaanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay ku qaateen dowladdaasi magacayga waxa waaye bashiir maxamed xuseen kana tirsan deegaanka dheriyow odayaashiis ka mid ah haddana waxaan ka mid nahay muxaafadada ceelow halkan waxaan ka sheegi rabaa dowro oo maalmo yar noo socotay oo diini ah oo ilaahay mahaddiisa mujaahidiinta ay maxay eeda noo soo diyaariyeen anna ugu faa'iidaysanay ilaahay diintiisa dowradaas waxay ku socotay saddex walxad oo saddexdoodana diinta islaamka ay kamid yihiin oyna ku kooban tahayba midda koowaad alislaamu aliimaanu alixsaanu saddexdaasa maxay ahayd halkaan aan ku baranay ayadoo si fiican noogula faahfaahiyey oo culummada maxay ahayd maktabka dacwada gaar ahaan xaafadada ceelow maxay ahayd halkaan dowrada ay noogu wadeen maalmo kooban oo si fiican aan ugu faa'iidnay doora ayaa nala qabtay saddex maalmood eh ku saabsan doorada dadka culummada magaalada ayaa noo qabtay ilaahay ayaa mahad iskale rag iyo dilcaan iyo haween inta ka dhexaysa baa loo qabtay dowladdas waxay ku saabsan tahay qayaamada axwaalaheeda iyo xijaabka oo sharciga waxaasay ku saabsaneen ilaahay ayaa ku mahadsan nicmatul iimaan ilaahayginasi ayaa ku mahadsan waxaan muslimiinta ugu dacaynaynaa inuu ilaahay afgaalada jebiye muslimiinta kor ka dhigo ilaahay ayaa ku mahadsan walaalaha anukoo muslim muslimiin iyo muslimaadda meesha nagu kulmi intaana inoo dhamaatay alxamdulilahi rabbilcaalamiin walaalaha gacantooda kor allaha ka dhigo cadigooda allaha joojoogo cagaha ka hoostooda allaha ka yeelo ilaahay mahadiisa alxamdulilah inagu oo qabriga iyo qiyaamaha xasadka iyo waxba ka sheekeyneyna jeelka looxo waa lagu dhigtaa daa'in ee baae iwaayel dibaraagi wadaa diinta aqaana haddiida aqila daahda waxbaa kaaga diyaada ardiintaa islaam dabar wehe daaqsi xoolaha leh ee diintooda nimankaan gatoo gaalka daba joogo nimankaan ilaahay dartiisan rabin doolar waa goonay ee darba kulol markaa lala dhaxo duurka kala aada dariiqyaha u joogsada ee waranka deeqsi iyo dalkeena isrig leeyahayna barahana dareemaana ee gaalow baktigaana dugaha loo wara hoos daaqsanaa eeyga iyo darxumada lagu laayayaa kuugu firan daa'in ee doolida ashku cayoobay gaalow waxma dhaanta digiirin ee la dardaara naftaada ee dabaabaad haddaa soo kacsoos gaalka soo duuray diyaarada haddaa soo kacsida miiga duulaaya ina lala dagaalamo ayaay diinta noo sheegtay dahartii jannaad waxaa helaa ninkii gaal diloo dooxo dowladan uu maktabka dacwada wilaayada hiiraan u qabtay bulshada deegaanka dheriyow ee dhulka ceelow ayaa qayb ka ah dadaalada waxbarasho ee lagu horumarinayo aqoontooda diineed ee bulshada wilaayadaasi mahadsanid cabdiqani mashquul ballaaran oo ku aadan kala iibsiga xoolaha nool ayaa laga dareemayaa suuqa degmada xagar ee wilaayada jubbada hoose xilli fooda ay nagu soo heesa munaasabadda ciidul adxaa bashiir muxiidiin abowayman ayaa warbixintan inoo haya
waa bisha laba-iyo tobanaad ee ugu dambeysa bilaha islaamka waxayna u leedahay muslimiinta caalamka ku nool muhiimad weyn maadaama bishan gudaheeda ay ku jirto waajibaadka sanadlaha ee loo yaqaan xajka tobanka maalmood ee ugu horeeya dulxija ayaa ah maalmaha ugu fadli badan ee bishan waxay sidoo kale muslimiinta isku diyaariyaan udxiyada iyada oo maalmo qura ay naga xigto munaasabadda ciidul adxa ciidanna ay caan ku tahay udxiyada dadka muslimiinta ayaa intii awooda waxa ay gutaan dadaalada udxiyada oo ay bixinteeda allaha ugu dhowaadaan sidoo kalena lagu tabantaabiyo dadka maalmahaas aan waxba haysan ama dadka tabaalaysan guuxa iise waxaanka aad maqashaan waa saylada xoolaha degmada xagar ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose halkaas oo aan dhowaan safar shaqo ku tagay xilli suuqa ay joogeen dad fara badan oo u diyaargaroobayay ciidda carafo iyo udxiyada suuqa degmadan waa mid furan maalin kasta laga soo bilaabo saddex saac oo subaxnimo waxaana lagu iibiyaa noocyada kala duwan ee xoolaha sida geela lo-da iyo ariga qaab naadin ah ayaana lagu kala gataa xoolaha degmadaasi يرسم ريال يرسم يرسم يرسم سقال بقول لي سقال شن كروش هل مليون هل مليون يبغى سقال شن كروش هل مليون لو بقول لكم سقال شن كروش تم سقال شن كروش سدح بقول لكم سقال شن كروش أفر بقول لكم جيب كنت كروش أفر بقول لي كنت كروش لو كنت كروش هل فر بقول كنت كروش لحدا يعني مريا لحدا لا هل مريا لحدا لا ويدي لحدا مر تضبعتين مر سديتين مر سقاشين ما شيء تم سن بقول لكم انت امر واي مليون سديد بقول لي كنت قوي ريال امركاد ولا بحي يكون نستاهل ها استاهل الى امر ريال امركاد ولا بحي كوده لا قد يا كوده لا ملي سديد بقول لك انت واحد ما تلعب استل استل استل عندي امر استل استل البركه واحد نقا شرو ملي سديد بقول لك انت ملي سديد بقول لك انت لا يرسم لا يرسم يا ولا ريبور ساقو ريبور ساقو haddaba waa sidee sicirka seylada xoolaha ee degmadan waxaa arrimahaasi iga waramay mid ka mid a dalaaleyda suuqa xoolaha ee degmada xagar bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waxaa la yidhahdaa cabdi xaaji xasan waxaan joognaa degmada xagar seylada xagar waa iska barwaaqo xoolaha lacag bay leeyihin iib bay leeyihin waynu ku badan yihiin ari lo geel kulli waa la gadaa intaba suuq waa la keenaa carafaha soo dhow korse carafaa soo dhow waa laga faa'iidaysan hayaa xoolaha waa la kala gadan hayaa hadda bishii carafaha bilaabatay ba dhexda ku jirnaa bisha carafaa bilaabatay xoolaha hadda maanta buuqa aad maqlaysan waa la gadi hayaa maasha Allah qiimaha ka waran Qiim- qiimaha ariga heer sare waaye waa wanaagsan yihin maxay kala joogaan waxay kala joogaan ariga birimadiisa hore waxay joogtaa laba milyan iyo wax urgida baqayda ee saddex milyan waa gaarayaan Ee, ariga dibaaxa wuxuu joogaa waa laba milyan iyo asagana kale koso urgida waxay joogaan yaryarka ah urgida yaryarka waxay joogaan milyan iyo shan boqol urgiga dhexdhexaadka ah waxay joogaan ayakana milyan iyo siddeed boqol milyan iyo lix boqol idaha waxay joogaan milyan iyo laba boqol milyan iyo saddex boqol tan abeerta ah waa laba milyan way gaaraysaa iyada mashquulka lamida waxa uu ka jiraa seeladaha xoolaha lagu kala iibsado ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyadoona si guud muslimiinta ay ugu diyaargaroobayaan munaasabada ciiduladxa mahadsanid bashiir khilaafka u dhexeeya maamul goboleedka ay shahaadal dirirka ah ee puntland iyo madaxda kooxda ridada soomaaliya ayaa sii xoogaystay iyadoona eedeen kulul ay warbaahinta isku marinayaan sida warbixintan uu ku faahfaahinaya yaasir maxamed khilaafka u dhexeeya kooxda riddada ee xasan gargurte iyo maamulka riddada ah ee puntland ayaa sii xoogaystay kadib markii madaxa maamulka riddada ah ee puntland siciid deni uu waraaq cabasho ah u diray waxay ugu yeeraan beesha gaalada caalamka siciid deni ayaa fariintiisa diiradda ku saaray in kooxda riddada xasan gargurte ay leexsadeen dhaqaalaha ay bixiyaan gaalada caalamka ee loogu talagalay maamulka riddada puntland isagoona intaasi raaciyey in sidoo kale dhaqaalahaasi loo adeegsaday ajandayaal siyaasadeed oo ka dhan ah maamulkiisa waa sida uu hadalka u dhigay waraaqda uu qoray murtad siciid deni ee eedeymaha badan loogu jeediyey xukuumadda riddada ee xasan gargurte ayuu gaalada caalamka kaga dalbaday deni inay toos ugu soo wareejiyaan dhaqaalaha ay maamulkiisa ugu talagaleen islamarkaana aanan la hoosgeynin kooxda gargurte tan iyo markii uu soo ifbaxay khilaafka xargaha goostay ee u dhexeeya kooxda riddada ee xasan gargurte iyo maamulka siciid deni waxay kooxda riddadu jaratay inay maamulka riddada ah ee puntland siiso dhaqaalaha ka yimaada gaalada caalamka ee loogu talagalay maamulkaasi iyagoona arrintaasi u sameynaya khilaafka labada dhinac u dhexeeya muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa cirka isku sii shareeray khilaafka labada maamul ee riddada ah ka dhex aloonsan waxaana arrintaasi ay keentay in maamulka riddada ee siciid deni uu xiriirka u jaro kooxda riddada ee uu hogaamiyo murtad xasan gargurte
mahadsanid yaasir maamulka islaamiga degmada salagle ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey kanwaaleyda ku dhaqan degmadaas faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya cabdiwahaab maxamed bukhaari dowladan diiniga ah oo duruus kala duwan iyo muxaadaraad lagu qaatay socotayna muddo saddex maalmood ah ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada salagla u soo xiray ganacsatada suuqa hilibka ee degmadaas kuwaas oo inoo sheegay inay wax badan ka faa'iideen dowladaasi intii ay socotay dowladan loo soo xiray kawaanleyda degmada salagle waxay ku qaateen ciwaano kala duwan sida fadliga barashada cilmiga sharciga fadliga ka qayb qaadashada jihaadka iyo towxiidka ayna u sii dheerayd muxaadaraad ka hadlaya in si hufan ay ugu adeegaan bulshada degmada salagle maadaama ay howl muhiima u hayaan markii ay soo idlaatay dowradaasi ayay qaar ka mid ah kawaanlayaashii dowradaasi loo soo xiray la hadleen idaacadda islaamiga andulus waa macalin maxamed maxamuud xasan oo ku sugan degmada saragle ahna nin ka tirsan kawaanlidii saragle dowladana la soo gebagabeeyey maanta saddex noo heed waxaan ugu abanay alwalaa walbaraa fadlu lcilmi iyo fadl fadlu ljihaad waxaan u mahadcelinaynaa marka kuwaad allah subxaana watacaala marka xigtana wilaayada islaamiga ee degmada saragle aniga oo liidaho xukun muslimiinta carab ahna kawaanleyda degmada saragle dowladan waan qaadanay waxaana ka qaadanay qeybaha hadda la sheegay fadlulcilmi iyo fadluljihaad iyo alwalaa walbaraa si fiican baan u qaadanay saddex maalina waan qaadanay aad iyo aad bayna noo gashay magacay waa cabdi rako guuliye dowra muddo oo saddex beri ayay noo socotay degmada sarle marka waxaa rumay dowlada markasta noola soo celiyo dowradan loo soo xiray kawaanleyda suuqa degmada salagle ayaa qayb ka ah xamle dacwadeed uu dhowaan uun ku dhawaaqay maktabka dacwada maamulka islaamiga ah ee degmada salagle taasoo loogu magacdaray siraatul mustaqiim waxaana sidan oo kale horay dowraad diiniya loogu soo xiray ganacsatada ragga ah iyo dilaaleyda ku dhaqan degmada salagle mahadsanid bukhaari ugu dambeyntiina iska horimaad sababay khasaare nafeed ayaa maleeshiyaad ka wara tirsan riddada ku dhex maray degmada qoryooley ee wilaayada shabeellada hoose faahfaahinta warbixintan waa kan cazaam carafaad iska horimaadkana u dhexeeyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha degmada qoryooley oo ka mida goobaha cadowga allah duulaanka oo kaga sugan yahay wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose maleeshiyaadka murtadiinta ee ku dhex dagaalamay degmada qoryooley ayaa isku qabsaday lacagaha baada ah oo ay dadka shacabka sida xooga kaga qaadaan waxaana iska horimaadkaas uu sababay khasaare nafeed inta la xaqiijiyay iska horimaadkan murtadiinta ku dhex maray degmada qoryooley waxaa ku baktiyey murtadka cusmaan cali jiis oo ahaa sargaal ka tirsanaa maleeshiyaadka herdada iyo laba askari oo ilaaladiisa ah maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si joogta dhexdooda dagaalama iyadoona dagaaladaas iskaga dilaan saraakiil iyo askar murtadiin ah aad buu u mahadsan yahay cazaam warbixintiisana waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu